hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa gargaar isugu jira raashin iyo agaba nololeed u qaybisay qoysas danyar ah oo ku noole degmada wadajir ee magaalada muqdisho munaasabada qaybinta gargaarkan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan sodoma iyo maamulka degmada wadajir agaasimaha waaxda ah gargaarka hadda sodoma saare cali yuusuf oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in gargaarkani uu qeyb ka yahay dadaalada ay hay-addu ugu jirto sidii loo gaarsiin lahaa gargaar degdeg ah dadka nugulaugubeeye ee rabadaan aan ku jirno waxa aan maanta halkaan ku bixinaynaa laba boqol oo qoys oo ay na soo gaarsiiyeen madasha dhallinyarada gobsoor oo isku xilqaanta afursiinta iyo taakulaynta dadka masaakiinta ah waxaan idinkaga mahad celinaynaa tiimkiinaan dhallinyarada ah sida aad iskugu xilqaamtaan dadkan oo aad u aruuriseen oo ah runtii dad wallaahi mudan oo aan aragno dad indhoolayaala dad maaragta disaybala dad waayeel ah waxaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa in dembidhaaf iyo cibaado suuban ilaahay idinku sameeyo hay-adda maaraynta musiibooyinku mar kasta waxa ay ka jawaabtaa dalabyada noocan oo kale ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay mas-uuliyiinta degmada ayaa ka mahad celiyey gargaarkaani hay-adda sodmaa soo gaarsiiday bulshada nugul ee ku nool degmada wadajira bismillaahi raxmaan raxiim haddii koo hay-adda sodma ah wax allaala waxaad noo soo dhiibteen waa ku mahadsantihiin boqolkiiba sagaashanka adduunya aqalana alaahina jeeyay waxaadna siisay laga waraab faahmi shariif isaaq raajinki niinseenten boqol iyo toban iyo afartanka salaamantiin salaanbaadiye unrugin allaha dheeray idabad allaha siinka qabad meylirugdan meelsan allaha siinka dhiko ya aan lambaaha noo dhiboosangaa ana soonka walka soonna waayinsan iya niinkaraantan niinkaraa niinkaraawtan adduunyaa karaab allah siin dhorooy adduunyaa karaab allah siin dhorooy liibaan allah siin siyo niidin allah siin waalow waxaan rabnaa halkaan inaan uga mahad celino hay-adda sodma oo ah hay-ad mar walba garab istaagta dadka danta yar ama dadka tabaalaysan annaga oo ah madasha gobsoor waxaan sharaf iyo maamuus iyo ciiso noo ah inay naga aqbaleen hay-adda sodma in ay nagala qayb qaataan raashin qaybin oo aan ka codsannay inay nala siiyaan dadka danta yar ee aan siino bil walba ramadaan ah ramadaanka waa ramadaankii saddexaad ee aan siinayno dadka danta yar ah markaan waxaa qayb weyn lixaadkeeda leh nagala qayb qaadata hay-adda sodma ee uu ugu horeeyo guddoomiyaheeda ay ku xigto agaasimaha waxaan si guud iyo si gaarba uga mahad celinaynaa inay codsigeena ajiibeen ee ahaa in laba boqol oo qoys ay macnaha nala siiyaan raashiin taasoo ay naga aqbaleen hay-adda hay-adda waxaan ku bogaadinaynaa shaqada quruxda badan ee bulshada u hayso si guud si gaar ah dadka tabaalaysan ama danta yar sudma ayaa horey dhowr jeer u fulisay howlaha gurmadka iyadoona mar kastana ka shaqaynaysa in la helo gargaar degdeg ah oo gaara dadweynaha soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha fatahaadaha iyo duruufaha kale ee adaga